إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan saakay qodobadan idinkugu hayna waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraro kala duwan ku qaaday ciidamada etoobiyaanka ee ku sugan gobolka baay iyo saldhigga askarta dowladda federaalka iyo kuwa maamulka jubbaland ay ku leeyihiin gobolada jubbooyinka iyo baay waaliga wilaayadii islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa faahfaahin ka bixiyey dagaal maalintii shalay ka dhacay duleedka degmada runrigood ee wilaayadaas dad uu ku jiro abwaan caan ah ayaa ku nafwaayay duqeyn ay ciidamada somalilan ka geysteen magaalada laascaanood ee gobolka sool ciidamada dowladda federaalk ayaa dad rayid ah ku dhaawacay suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho guddi ka kooban culimo iyo salaadiin ayaa olole boorin ah ka sameeyey degmada jamaame iyadoo fagaaraha magaaladaas ay isugu soo baxeen kumanaan dadweyne ah maamulka jubbaland ayaa sheegay inaysan difaacan karin haddii ciidamada kenya iyo etoobiya ka baxaan degmooyinka ay ka haystaan gado iyo jubbooyinka xasan sheikh ayaa sawir la galay haweenay ka socota midooda yurub taas u ololeysa dimuquraadiyadda iyo qowmuluudka ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن dhegaystayaal saakay waa subaxnimo khamiis ah taariikhda hijiriyadana ay tahay kowda safar sanada kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada qodobadaas ayaan idiin soo gudbi doonaa balse markaan weerarada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab habeen weliba way dhacaan maalin walbana sidoo kale xalay waxaa lasoo tabinayaa in ciidamada mujaahidiinta ay weerar ku qaadeen xero ciidamada etoobiyaanka ay ku leeyihiin degmada diinsoor ee gobolka baay weerarkaas wuxuu ahaa mid culus walow aan faahfaahin dheeraada ka helin isla gobolka baay ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgalo gobolkaas waxa ay weerar ku qaadeen xero ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin deegaanka goofgaduud buurey kaasi oo hoostaga magaalada baydhabo deegaankaasi dhowr mar ayay mujaahidiinta weeraro cagmarina ku qaadeen ciidamada halkaasi ku suganna waa kuwo cabsi ujoog ah mar welibana waxay filan karaan weeraro aada loogu xasuuqo dhanka jubbooyinka ciidamada mujaahidiinta habeenkii xalay waxay dagaal ku qaadeen xero ciidamada maamulka jubbaland ay ku leeyihiin degmada afmadow ee gobolkaas tafaasiil dheeraada sidoo kale weerarkaas nagama soo gaarin weeraradaas waxay imaanayaan iyadoo faahfaahin dheeraada laga helayo camaliyad istishhaadiye ah oo maalintii shalay ka dhacday duleedka masagawaay weerarkaas istishhaadiyada ahaa oo ka dhacay deegaanka xuseen cagey ee duleedka magaalada masagawaay ee wilaayada galgaduud ayaa waxaa ku dhintay inta la xaqiijiyey shan iyo toban askari oo ka tirsan dowladda federaalka halka sagaal kale ay ku dhaawacmeen waxaa sidoo kale weerarkaasi faahfaahinada laga helaya ku jira in gaadiid ay wateen ciidamada dowladda federaalka ay ku burbureen weliga wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey dagaal maalintii shalay ka dhacay duleedka degmada runirgood ee wilaayada shabeellada dhexe maxamed daahir cali sow ayaa faahfaahinaya
sheekh yuusuf sheekh ciise kabaku tukaday waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe oo waraysi siiyey warbaahinta afka xarakada ku hadasha ee al andalus ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyey howlgallo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe kaba ku tukada ayaa sheegay afar iyo labaatan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda inay ku dileen qaraxyo iyo dagaallo ka dhacay duleedka degmada runirgood ee wilaayada shabeellaha dhexe waxaa fooda iskariya ciidanka xaqa iyo kuwa baadilka degaanada degmada runirgood oo ay mar walba isku dayayeen sanadka lasoo dhaafoo dhan inay degaanadaas ay joogaan ay ku nabad galaan khasaaro badan oo gaadiid iyo nafran lagu gaarsiiyey marka waxay hadda ugu yeereen wejiga labaad ayay isku dayeen in ay ciidamada mujaahidiinta soo aadaan ilaahay fadligii halkaas khasaaro weyna lagu gaarsiiyey qarax waa lala beegsaday rag badanaa uga baktiyey weerar lugtaa oo laba meelood laba mar dhacana labadaba waa lagu jebiyey habeen horena ciidan habeenka guureeya oo ay special ku sheegaan oo ciidanka dayaarada maraykanku ay leeyihiin ayaa waxay ishereen ciidanka mujaahidiinta qayb ka mid a khaasatan qaybta nuqabada iyo xashdiga waraayada halkaasna waxay uga direen shan gaal mid dhaawacana waa ka carareen oo meesha lagu dhammaystiray ilaahay fadligii ilaahay waa naga guuleysayey dhimashadu hadda waxay maraysaa inta aan ka warqabno maantay oo sagaal iyo toban laga dilay labadii weerar ay ku jabeen oo ay saraakiili ku jirto iyo habeen hore oo shan laga dilay ciidanka xashdiga iyo nuqabada gobolku ay ka dileen ciidanka la yidhahdo sbeshalka ilaahayna waa jabshay waxay ku carareen bannaankii ilaah waxaa la eryaayey bannaankii baa ruurgood ka bareeyey dowladda xasan sheekh ayaa ku dhawaaqday in ay bilowday wejiga labaad dagaalka ka dhanka ah dhulka lagu maamulo shareecada islaamka kaba ku tukaday ayaa xusay in wejiga labaad ee dagaalka uu mari doono halka uu maray wejiga koowaad oo dowladdu ay ku fashilantay khasaare badanna ka dhaxashay wejiga labaadna waxaan is leeyahay wuxuu un la mid yahay wejiga hore ilaahay shalay baabiyeeya baabeenaaya caana waxaa la yidhi caana qaybtooda hore ay cadow tahay dabaadigooda ka daran marka weji wejiga hore hadduu saas ahay kanaa ka daraa doona insha allahu tabaaraka watacaala waxaawaladoodu waa sunno ilaahay waxayna ku dhammaanaysaa meeshii kuwii hore ku dhammaadeen fashil iyo waxay ku dhammaanaysaa haddii ilaahay idmaayo in ay quustii ugu dambaysay ay quustaan waana markii ay diyaaradaha ay baarasha ka qabsan jireen ay la joogaan marka insha allah weliga shabeellaha dhexe ayaa dhinaca kale tilmaamay inay ogaadeen in hubka iyo gaadiidka loo diiday inay ku howlgalaan ciidamada dowladda si aysan ugu gacan gelin xarakada mujaahidiinta al-shabaab midda kale hadda waxa soo cusboonaadan ogaanay wax alla wixii hub ahay iyo wixii baabuur ahay ay haysteen in boqol kilomitir la geeyayo oo dad masaakiina oo gaadiidka iyo hubku ka qiimo badan yahay lasoo diraya iyaguna laftooda ay og yihiin inaan waxba lagu fanayn oo la rabo keliya in dabka lagu shito marka ayagana waxaan dhihi lahaa waa inaad fahamtiin baabuur iyo bir ninay ka qiimo badan yihiinu askari ma aha la rabo hubka iyo ciidanka gadaal la dhigaayana waa waxii loogu talagalay in lagu dagaalamo ayaa loo keenay oo loo meesha loo keenay yaa qaadaya haddaad dhimaati- haddaad dhamaatiin marka alxamdulilah ilaahay baa ku maas si kastaba ha ahaatee gobolka shabeellaha dhexe waxaa ka dhacay dagaallo khasaare ba-an lagu gaarsiiyey ciidanka dowladda kumanaan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda oo laga qaaday muqdisho iyo meelo kale ayaa lagu daadgurayey gobolka kuwaas oo cabsi xoogan ay ku haysato gobolka iyagoo ka goostay furmo badan oo ay ku hardamayaan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab iyo askarta dowladda
waa mahadsan tahay war kale oo inaga soo gaaraya dhanka gobolka shabeellaha hoose ayaa sidoo kale sheegaya in qarax xalay mujaahidiinta ay la beegsadeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka uu ku qayiilayay guri ku yaala magaalada janaale ee gobolkaas weerarkaasi khasaare kala duwan ayaa ka dhashay ayaa la leeyahay isla shabeellaha hoose degmada afgooye ayaa xalay waxaa laba qarax lagula beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka waxaana qaraxyadaasi ku dhaawacmay inta la hubo hal askari oo ka mid ah ciidamada dowladda federaalka dad uu ku jiro abwaan caan ah ayaa ku nafwaayay duqeyn ay ciidamada maamulka somalilan ka geysteen magaalada laascaanood ee gobolka sool maxamed ciise ayaa faahfaahinaya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool duqaymo ay ku garaaceen ciidamada maamulka somalilan ayaa waxaa ku dhintay dad rayd ah duqaymahan oo toddobaadkan soo xoogeystay ayaa waxaa dadka ku nafwaayey ka mid ah abwaan jaamac kediye cilmi oo inta badan dhulka soomaalida ka mid ah laga garanayey gebayadiisiina waxaa ka mid ah kuwa wacdi ah allah wayn rabbiba waxidaad wada taqaniine isagaa waduudahan tashiga lala wadaagayne isagan wuxuu doonayaba cidinla waastayne waxba kama qarsoonoo qalbigu wahan hadduu yeesho wixii weliba wow waadax iyo waasac maalinaahi alwakiilu maga ceeso waa waarisan dhimane
sidoo kale duqeyn maalin ka hor ka dhacday magaalada ayaa waxaa ku dhintay afar qof oo shacab ah waxaana lagu eedeynaya in maamulka somalilan uu beegsanayo xaafadaha rayidka dagaalada laasacaanood ka socda ayaa daba dheeraaday lamana oga halka ay ku dambeyn karayaan waa mahadsan tahay maxamed ciise dhanka dhulka n f d warar inaga soo gaaraya waxay sheegayaan in magaalada gaarisa lagu dilay lix qofood xaafadda kunasoo ee ka tirsan deegaanka hoose ee waaberi gaar ahaan magaalada gaarisa ayay dhacdadani ka dhacday waxaana loo aaneynayaa inay tahay mid qabiil wixii faahfaahin ah oo ku saabsan insha allah waynu idiin soo gudbi doonaa ciidamada dowladda federaalka ayaa dad raydah ku dhaawacay suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho waa kanaa zakariya cumar ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk oo marayay suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho ayaa si ula kaca waxa ay rasaas ooda uga qaadeen dadweyne ku sugnaa suuqa kuwaas oo markii ay rasaasta maqleen goobta isaga kala firxaday waxaana muuqaalo lagu baahiyey baraha internetka lagu arkayay dadweyne ka kala firxanaya goobta ay rasaasta ooda uga qaadeen askarta dowladda federaalk inkastoo aysan jirin khasaare ka dhashay rasaastan sida bareerka ay askarta dowladda federaalk u adeegsadeen dadkan rayidka ah ee aan waxba galabsan haddana jawiga xilliga ay askartan rasaasta ooda uga qaadayeen dadweynahan ayaa waxa uu ahaa sida tan ma ahan markii ugu horeysay oo magaalada muqdisho ay askarta dowladda federaalka rasaas ooda uga qaadaan dadweyne ku sugan goobo ganacsi iyo wadooyinka qaar ee magaalada muqdisho kuwaas oo marar kala duwan ay ka dhasheen khasaa'ir isugu jira mid nafeed iyo mid maaliyadeed iyadoona aysan jirin cid wax iska weydiinayso dhibaateynta shacabka maamulka jubbaland ayaa sheegay inaysan difaacan karin haddii ciidamada kenya iyo etoobiya ka baxaan degmooyinka ay ka haystaan gado iyo jubbooyinka mahad cubayd ayaa faahfaahinaya wasiirka amniga maamulka jubbaland yuusuf xuseen oo loo yaqaano dhuumaal islamarkaana ka qaybgelayay shir looga hadlayay amniga oo ka dhacay degmada doolow ayaa walaac ka muujiyey xaaladda ay ku sugan yihiin iyo daruufaha amni ee ku xeeran dhuumaal ayaa sheegay in gobolka intiisa badan ay gacanta ku hayaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo xaqiijiyey in dhowaan gacanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay galeen labo deegaan oo muhiim ah kuwaasoo midkood ay ka baxeen ciidanka kenya xaaladda gobolka ama dowlad goboleedka guud ahaan meel hadda cusub oo uu cadowga qabsaday waa geed weyne iyo geliley laakiin haddii aanu sida hadda aana nahay aana wax ka bedelin meelo badan bay qabsanayaan guud ahaan dowlad goboleedka jubbaland oo ka kooban saddex gobol iyo toban iyo toddoba degmo inta badan degmooyinka markii la kala baro qayb ka mid a inta badan shabaab baa gacanta ku haya wasiirka amniga ee maamulka jubbaland ayaa intaa ku daray inaysan awood u lahayn inay difaacdaan haddii ay ciidamada xabashida iyo kuwa kenya ka baxaan degmooyinka ay ka joogaan geda iyo jubbooyinka guud ahaan dowlad goboleedka jubbaland inta badan meelo badanoo ka mida oo markii laisku celceliyo waxay noqonaysaa lix iyo labaatan goobood marka gobolka jubbada hoose iyo gobolka geda marka laisku daro laakiin gobolka geda waxay ka degan yihiin lix goobood ayay ka degan yihiin toddoba goobood toddoba toddoba ciidamada etoobiya waxay degan yihiin lix ciidamada kenyana waxay ka degan yihiin hal goob laba goobood bay ka deganaan goob way ka baxeen hal goob bay ka degan yihiin haddii hal goob oo ka mid a maanta ay ka baxaan way adag tahay difaaceeda wuxuu hadalkan ka dhawaajiyey xilli uu ka qaybgelayay kulan amniga gedo looga hadlayay oo ka dhacay degmada doolow sidoo kale wuxuu sheegay in inta badan gobollada gedo iyo jubbooyinka ay al-shabaab haystaan wuxuu si cad u sheegay in ciidamada shisheeye ay dugsanayaan oo haddii ay hal goob ka baxaan ay ku adag tahay inay difaacaan islamarkaana al-shabaab la wareegayaan waxaa isa soo taraya walaaca maamulka jubbaland magaalo kasta oo ay ciidamada shisheeye heestaanna waxaa ku hareeraysan ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab sida ay marar badan iyagu sheegeen waxaa walaacooda aada u sii kordhinaya bixitaanka ciidamada shisheeye jazaaka allaahu khayran mahad cubeyd warkan saakay wuxuu idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqoon xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalk ayaa sawir la galay haweeney ka socotay midowda yurub taas oo u ololeysa dimuqraadiyadda iyo ficilka qowmuluudka haashim cabdinaasir ayaa warkaas inoo haya madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa isagoo qoslaya isla soo sawiray danjiraha midowda yurub haweeneyda lagu magacaabo tiina intelman haweeneydan oo indha-indhayn ugu timid dowladda federaalka ayaa xasan sheekhe la hadashay howlaha horyaal dowladda federaalka iyo arrimo ay ka mid yihiin qorshaha bixitaanka ciidanka admis haweeneydan ayaa dhowr mar soo daabacday qoraallo ay ugu hilinayso ficilada qowmuluudka iyo xeerka l g b t madaxweynaha dowladda federaalka ayaa bartiisa facebooka kusoo daabacay sawirka uu la galay haweeneydan oo lixdan jir ah waxaana qaar ka mid a xildhibaanada dowladda federaalku ay muujiyeen in sawirkan uu ka markhaati kacayo sida ay dowladda federaalka u soo jiidatay indhaha midooda yurub dhowaan ayay ahayd markii cabdiweli gaas uu dalka maraykanka ka jeediyey khudbad uu ku sheegay in siyaasadda soomaaliya ay faraha kula jiraan shakhsiyaad ay soo dirsadeen dowladihii gumaystay soomaaliya oo uu ingiriisku ugu horeeyo mahadsanid haashim warkii subaxnimo oo saakay dhegaystayaal aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waynageynta